maciishada qotoldaroriga iyo kurankati waxaana kumid ah deegaanada galmudug antiyo badan kadib markii walkadhow labaatan bir andeerna wal raashinge deegaanadaasaytii gaar ahaan degmada guraceel oo kumide magaalooyinka anka dadka badan deegaanadaas ganacsatada iyo bulshada deegaanada galmudug gaar ahaan degmada guraceel iyo weliba iyo saameyn shalduwanka weelatay canshuurta dheeriga ee lahakaroogi baawreyda sheena jiran raashinka iyo weliba adeegyadii lankabaanay degmadaas ankoreynkaana kumid ee ganacsatada gadaasta raashinka qutul daruuriga ee degmada gurceel iyo aweyba ku hadaleena saameynta ka weeldhatay canshuurta dheeraadkee lagu fadow baawurtii sheena jiran raashinka waxaan cabasho ka nahay maamulka galmudug oo ay nagu soo laalaabatay dhibaato aad u fara badan oo xagga canshuurta ah lana sixi waayey baqaaradii gurceel baqaarada ka mid ayaan joognaa adiga toddoba beri muddoa waxaan ganama hayno dhibaatadaasna wasiirka maaliyadda oon ku qanacsanay dadkii uu maamulayey oo canshuurta ka qaaday inuu la hadlo iskala weyn dhaqaalahoodiina rabo inuu iska isticmaalo taasna waa noo waa dadka caqabad soo laalaabata ayay noqotay marka waxaan ka codsaynaa maamulka galmudug dhibaatadan inay xalliyaan oo go-aan laga qaato oo laisla ogaado oo dadka gaadiid kale dadka baqaarada dhintaba iyo dadka daqliga qaada kalama maarmaan inay wada hadlaan oo isla weynkale iska dhaafo meeshaan waad aragtaan waxaa la dhigi jiray ninka layidhaahdo kun sunkara halkan waxaa la dhigi jiray ninka layidhaahdo kun bura halkaas kumbariisa halkaas baastadii wixii dhammaan la sida jiray jawaantan basaa soo hartay magaalada toban beri ilaa saddex iyo toban beri meelahaas waxba sooma gelin magaalada kayd ma lahan ninka la yidhaahdo oo kayd onda leedahay meel laga soo qaadana ma laho magaalada waa magaalo oo gaari wax u keeno deked ma laho hadde dadkii waa waa li'anayaan meeshaani hadda dhooban yihiin indhalaba waxaa imaanaya labaatan qof soddon qof habada raadinayso ma hayaan leeyahay meeshiiba inaan dhagax tuur ay noqotay maraysaa dukaankayga saacaddan wixii laga bilaabo annagu waa xiraynaa dhanka kale bilaanta gadaasa iranka ee ka ganacsadaasa suuqyada iranka ee degmada gurceelya waybayo ku hadalena saduusa haddee iyo suuqshooyo oona maamulku ku codsadeen in canshuurta laanfadooda ay baawureytaa xoolihii aan ka raadsajirna qutulyoonka way naga yaraadeen canshuurta iyo haa baabuurta iyo aawadood xoole ma yimaadaan suuqa wax yimaadana ma lahan sidaas aawadeed dowladda waxaan ka rabnaa inay xoogaa canshuurta baabuurta ka khafiifiyaan annaganaan masaakiinaan noo dhimriyaan dadkii wixii dhammaay usujid wareeraa nugu dhacayba wax alle waxaan gadanay waxaan qabsanay babagara weynabo se baabuurtii waa xanimanta wixii dhammaa waa xaniman yihiin si wax loo kala shaqaysay si kale midna lamaba kala yaqaanbo waxaan rabnaa canshuurta ay maxaa tiraadee nagu kululeeyaan inay naga yareeyaan wiilashii geedaha ay ku jiraan kuma dhaqaaqa karno ay dheheen canshuurta nagula soo rogo laba kun oo xoolaha suuqu imaan jirtay haddeertaana waxaa dhacday shan boqoloo neefaa timaada dadkiin xoolihii waa yaraadeen ganacsigii wuu isku xirxirmay waxaan rabnaa oo codsi ku rabnaa degmada neefka haddii aan gadno meel aan geyno ma hayno duurkii uu ku qallalay in xoolaha naloo fasaxo baabuurta naloo fasaxo xaqa iyo maxaa tiraada canshuurta xoolaha ka soo aruurta in lagula qadariyo anka dambayntii haana ku mid a daraawalada wadaasa baawurta deegaanada galmudug gaar ahaan degmada gurceel iyo aabasho ku muujiyaan canshuurta lakufadow baawarta maadaama yeetaa toyoon aboodna iyo oona nololo reersho kamaanayaan shaqadun waanayo hadiiyin hanoon shaqeeyana waa sida u sheegay anugu baawurayaan nahay labiiyo toban beriyaan taagannahay intaas waxaan u taagannahay canshuur aan qaadi weynay oo anagu darawalintandaan nahay caqabadaan ku qabnaa intaan yartaa galmudug laamigaan aan ku jirnaa labiybaabuurta noga baaba'daa nooga qaribantaa wax naga dhisan ma hayno oo kaalkacyadii ilaa u soofi jiray dhusbaalkii kaalkacyo waxaan u taagannahay wax kaloo iman taagnin waxaan u taagannahay ilaa muddo labaatan beri waxaan u taagannahay oo bil xataa ku sii dhow cashuur aanna qaadi karin oo aanna tabar aan u haynin awal aan gaarigii lugihii iyo taayiradii iyo kaabaanadii u gada weynay marka waxaan cabasho oga nahay madaxweynaha qoorqoor wasiirkeenna farxaan guddigan u soo dirnay waa inuu wada hadal iyo fadhi si fiican uu nagala hadlaa